fanaaniinta soomaaliyeed ee ku nool magaalada london ayaa u arkay in cudurka covid sagaal iyo toban uu horseeday shaqo la-aan ku dhacday fanaaniinta ayaa intooda badan sheegay in xafladaha iyo aroosyada ay lafdhabar u ahayd shaqadooda caadiga ah ee noloshooda iyo qoysaskoodaba ay ku maareeyaan taasi oo istaagtay sababo la xiriira covid sagaal iyo toban ridwaan xaaji cabdiweli ayaa gurigeeda ku booqday fanaanada caanka ah ee faadumiino sheekh hilowle oo rumaysan inuu saameyn gaar ah nolosheeda ku keenay cudurkan halista ah waxa uuna la yeeshay waraysigan aada iyo aada wuxuu saameyn u keenay barnaamijyo badan ilaa iyo tanzania aa u soconay oo meeqa sana sugeen kacsaaba igu daranka fernandino asxaama ii suubini oo tanzania u socday waa iga baaqday waxaan u soconay america jarmanka wixii dhan barnaamijyadii durdur ahaan waa naga baaqday tan kalena afartii aroosoo adduunka ku dhaqi karay oo ku dhaqahaynin usigine public waayo dadkiyaa badanoo toban qof aroos ma imaan karee toban qofna show ma imaan karee marka anaka dhan dadka aada usoo aruuriyaan ku jirnaa oo mina ka dhex fadhiya waayahay hadda ku dhawaad lix bilood ama haddii aysan ka badnaynba ayuu xanuunkan ka jiraa guud ahaan gaar ahaan dalkan britanna xayiraadiisa weli ay taagan tahay haddii aada qiyaasto bishii meeqa aroos ama meeqa xaflad ayaad tegi jirtay oo aad kasoo shaqaysan jirtay
wallaahi bilaa aniga bishii hal marne durduraan aadi jiray bishiine hal mar aroos aadi jir waxaan jeclaa hal mar hal aroos din kasoo qabsada ama hal show kasoo qabsada nabadeeyaa ahay kii anigana kaas leen ku shaqaysahayban xataa shaqa kalma lagu aadeynawido kii dhanaa soo xirmino waayahay qof inta badan bulshada ay taqaanaad ahayd oo inta badan bulshada dhex gasha markaad eegto inaad guriga ku xayirantay ama shaqadaadii ay dhibaato soo food saartay siduu yahay dareenkaaga inaad keligaa nooshahay hadda
wallaahi waxaa dhibaata iigu sii filanbo hal maraa waxaa aaday usoo kafey garaan gadiinkan jaro a waxaa aadeysaa yurub ama meelahaas arooska leedahay boqol qof camal aa dhexgalay adi kaligaasankii ma xiri kartid dadkii waa badan yihiin ilaahan qabnaale ku dheelee waa markano waa soo naqiyay aniga geedkan ilaahay waxaan ka rajeynaa inuu meel naga saaro aadan uu dhibtoonaya ilaaha meel hanaga saaro waayahay xayiraadaha cusub ee lasoo rogay fatimina waxaa ka mid ah in shan iyo toban qof ka badan aysan isugu iman karin aroos marka taas laftirkeeda bal ka waran
waaba igasii daranbo octoobar laba iyo tobankeeda xafladan le aroosaan leh hadda markii tama iyo shan qof alaiskugu imaada la dhaho waa i bilaawatay haddana wakaas dhibaatadaasoo jirtaa marka waayahay markaad eegto guud ahaan heesaha aada qaado maxaa kamid a heesaha aada ugu jeceshahay aniga heeseyga laba heesaan ugu jeclahay hees la dhaha ciyaal xamar iyo hees la dhaha jugsi iyo joojiye waayahay bal ku dhufa heestaas
iideeya arankeen indhaha nuurkoodad waay waa ku ilaalsadaaye eedma ku quriye ha ilmeynine adkeesta i alaamina alaamina arintiise laaye orax waa dhexdaayoobe awaar waa baxdaa imaa suganaa la adeegsadaa hee heer ay u leeyda ii heer ay u leeyda iyo ciyaal xamaraane hee umaa waa ku tuugaa umaa waa ku tuugaa aqalma noo hoodido
imise sanaad ku jirtay fanka ayaad is leedahay ama goormaad soo bilowday aniga fanka waxaan soo bilaabay really fan waxaan soo bilaabay labada kun really macnaa really inaan fanka soo dhexgalo oon aroos aroosyo iyo katumo iyo xaflado labada kuna bilaabay duweyaana ku bilaaba aniga fankeyga duweyo kasoo bilaabo soomaaliya weligey mahaysin meel fan as joogana weligey ma imaanay fankeyga waxaa ka bilaabday duwey nuuraaniyaane inaan heeso heestii ugu horeysay ase ii dhiibay markaan t v iyo public aan soo istaagana waxay ahayd labada kun iyo tobanka markaan imaaday london aan fan bilaabay t v yaalka inaan ka heesoo liibaanayay imaaday durdur aan galo fankeyga saasuu ahay taasi waxay ahayd fanaanada faadumiina sheekh hiloole oo u waramaysay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli